subax wanaagsan dhegaystayaal u diyaar garooba barnaamijka falanqaynta wararka subax beenta maxaa loo daboortaa runta maxaa loo doonayaa waxaan ahay ganacsade anu ganacsadaan ahay oo waxyaabaha dalka keento dadka maxay u taraan dadku way daacaan oo markay dadku ay cunaan kutileetani beesha almananayso iskolabada kaarlo waba firito ayay dadku cabbaan kabacdi dibraday bi'isaa walaalo dadku wax dharag bixi uma baahana wax gaajada bixiya u baahan yihiin yaa maxaa tidhi dadku waxay u baahan yihiin wax gaajada bi'iya laakiin uma baahna wax dharaga biya miyaa tidhi alla ilaahay waa sidaa adeer adigaa iga quman waa runtaa runta maxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay qof daacaday dugsigiisu mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo isniina labaatanka bisha juun sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada barnaamijka saaka aad ku dhegayso doontaan aan kusoo diyaariya waxaa qayb ka noqonaya gudoomiyaha gobolka banaadir waxauu degmooyinka gobolka banaadir faray in loo diyaargaroobo maalinta xorriyadda barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysa doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysa doontaan waxaa qayb ka noqonaya wafdi uu horkacaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud shalay gelinkii dambe waxay ka degeen dalka imaaraadka carab barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad saaka ku maqal dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya duqa magaalada caasimada muqdisho cumar maxamuud cumar finish waxuu hay-adaha qaramada midoobay kala hadlay wax u qabashada dadka ka soo barakacay abaarta barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya maamulka puntland wuxuu xukun ku riday rag loo haystay dil wiil dhallinyaraha loogu geystay xabsiga magaalada qardho ee puntland barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad saaka ku maqal dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidanka nisa waxay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen gobolka gada maamulka jubbaland barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo xubintii aadka u xiisaha badneed ee kalamaan ayaad dhegaysan doontaan gabagabadani heestan ayaad dhegaysan doontaan soo saarista iyo timintu cabdifitaax cabdulaahi waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka subax mar kale isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilowna barnaamijka wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe waxay gaareen dalka ethoobiya caasimadda u ah dalkaasi ee adisababa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mudane maxamuud cabdi xasan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay gaaray caasimadda dalka ethoobiya ee adisababa wasiirka iyo wafdigiisa waxaa adisababa ku soo dhoweeyey qunsulka safaaradda ee dowladda itoobiya ahna kusimaha safiirka mudane cali maxamuud xuseen iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dalkaasi itoobiya wasiirka ayaa shir uga qaybgeli doona dalka adisababa oo uu ka furmi doono weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii falaqaynta wararka subax gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada muqdisho ayaa faray maamulada degmooyinka iyo dadweynaha caasimada u diyaargarooga maalinta xorriyadda maalmaha xorriyadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa waxa uu sheegay in loo diyaargaroobo maalmaha xorriyadda oo foodan ugu soo hayso waxaana u soo horeysa sida la sheegayo lix iyo labaatanka juun sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan oo maalmo qura ay naga xigto sidoo kale waxa uu sheegay in loo diyaargaroobo kowda luuliyo ee sanadka laba kun labaiyo labaatan oo ayadana maalmo quran naga xigaan guddoomiyaha ayaa shacabka iyo dadweynaha iyo maamu iyo maamulada degmooyinka ka dalbaday u diyaargarooba maalmahaasi xorriyadda weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii faraqaynta wararka subax raadiyo cadaadan oo aad nagala socotaan
habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin maamulka puntland ayaa xukun ku riday rag loo haystay dil wiil dhallinyaraa loogu geystay magaaladaasi qardho ee dowlad goboleedka puntland maxkamadda darajada koowaad ee magaalada qardho ee dowlad goboleedka puntland ayaa waxay xukun ku riday shan nin oo ka mid ah maxaabiista xabsiga magaalada kuwaasi loo haysto inay dileen mid ka mid ah dhallinyarada magaaladaasi wiilka oo lagu magacaabi jira allaha u naxariistay sharmaako warsame nuux ayaa la sheegay in jirdil xabsiga magaalada qardho uu ku xirnaa ugu dhex geysteen shantaa rag oo uu kadib u geeriyooday bishii lasoo dhaafay ee mey sanadka laba kun labaiyo labaatan garsooraha maxkamadda ayaa sheegay in dhammaan shanta nin ay qiran yihiin eedda loo soo jeediyey ee ah dilka wiilka dhallinyarada ah islamarkaana laga xukumay min saddex sano oo xabsi ciidan ah iyo inay bixiyaan magta marxuumka oo u dhiganta sida la sheegay boqol geel ah garsooraha maxkamadda ayaa sidoo kale sheegay in dilka sida uu u dhacay uu ahaa kas u eke sidaa darteedna loo khafiifiyey xukunka maxkamadda hase yeeshee qoyska sharmaako warsame nuux ayaa xukunka maxkamadda raacfaan ka qaatay iyagoona ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii falaqaynta wararka subax raadiyo cadaadan oo aad nagala socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray dalka imaaraadka carabta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe gaaray dalka imaaraadka carabta ee caasimadda abudubey iyadoona halkaasi uu ku soo dhoweeyey sheikh alnahyi iyo madaxweynaha ayaa casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa imaaraadka maxamed bin sayid safarka madaxweynaha oo laba maalin qaada doona ayaa ku qotama xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal fududaynta isu socodka ganacsiga sare uqaadidda iskaashiga labada wadan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii falaqaynta raadiyo cadaadan oo aad nagala socotaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa hay-adda qaramada midoobay kala hadlay wax u qabashada dadka ka soo barakacay abaarta guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxda hay-adda qaramada midoobey ee soomaaliya kulankaasi oo goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo xiriiryaha arrimaha bini-aadantinimada xafiiska xalka waare ee gobolka banaadir ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii loo dardargelin lahaa dhismaha dhulbaaxad leh oo ku yaala degmada hilwa kaasi oo ay dowladda hoose ee muqdisho bixisay dhul ay ugu tala gashay in lagu deegaameeyo ama dib u dejin loogu sameeyo dadka barakacyaasha ah ee ku nool caasimadda dalka duqa muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa tilmaamay in dhismaha dhulkaasi uu qayb ka qaadan doono daryeelka dadka barakacyaasha ah ee bilicda caasimadda iyo nabadgelyada xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir xiirey axmed rooble oo kulanka faahfaahiyey ayaa sheegay in in si weyn looga hadlay dadka faraha badan ee ka soo barakacay abaarta kuwaasi oo aan awood badan lahayn iyo sidii dadkaasi loo taageeri lahaa weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii falaqaynta raadiyo cadaadan oo aad nagala socotaan
habar habar ma joogte haweeniyo rag mantaba ayaynaanu kala
saaxiibayaal markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta aadka u xiisaha badneed ee kalamaan xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane ow duceeyiya allay leedahay
war kalamaane weliba dheegi jiray safarkii ganaha soomaaliyeed usaan qaadayo samakuwara samakuwara
aryaa madeeyo berigayaa kuu safrayood soo naqo haddana tiri war ma lafta garana bakool aaday war war ma haytana beesina mufadaasana madaxweynaha dalka soomaaliyeed xasan sheekh mahmuuda qadaran bahi madeeyo warkaas miiska hubtaahe war madeeyow hana xukumin annagu lacag diidi mayne afjooga lama adeego sow lama dhihin warawowood lagub qarandumis baad noqoteene madaxweynuhu waa imaaraadka meeshuu aaday qadar ma aadin war una may ka ognahe mukulaal meeli mac ka barto macduulunka dhimadaasee dheeray qadara goradaanay war qofkii imaaraadka aada waa qarandumis waatii la dhihi jiray maxaa isbedelay war maalintii caleemasaarka waa kii wasiirka turkiga ah yidhi martiqaad rasmiyan ka sidaa madaxweynahaygiiye ma imaaraadka ka muhiimsanaaday war dana lagu wada socdaaye maalinkaa dalka xukumaxaadi kaga jira aryaadhaha dooxa aadnaya iyo dubay taaru dira naaba dadka yagu waxuu raba kolley waa in lala doono war imaaraad iyo qadar ma la isku wadayaa mise mid baa xidhiirka loo jaraya war horaa waxaa luu yidhi dab iyo basiil layskuma hay karo war mahmaadi xoogga wadaniyiinta miya erinkii eesan badiyeleroda waa anka barya waleeri war waa falan tihiine soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah miyaadan maqlinina war safarkaa baxay ee imaaraad u socdaalay dadku waa sugayaane waxuu soo sido sheega wartaa waxaa laydinka yidhi waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samiir yeesha weligiin soomaalay ha fuduudaan war gabooso waa falan tahay xidhiirka dowladuhu jacayl maaha aryaa gabooso warkaas waxaa ka fiicnay adigoo yidha waa soo socdhaa kowdhe beesa waa sidaa lamadhe sabaar yeeldha weligii soomaalay ha fuduudaan war abdulowsin lemin ara jarnay bal aan dhoorna dhaankii maqnaay wuxuu war soo dhoobo war madaxweynuhu imaaraadka markuu ka soo laabto kenya ma soo maraya war madaxweynuhu ama kenya ha soo maro ama etoobiya ha booqdo ama eritariya ha ku leexde soomaali heshiisa dunidan heshiis la ah baa laga rabaa horta madaxweynuhu jabuuti ma raaligeliyey war camal walaal camakowgala carabka in laga baxshahaa la yidhi aryaadhaha ayaantaa qadar waa quman tahay oo waxaa la yidhi dadkii qaajadu qurjub ka dhigtay ay waxay quutaan ugu deeqdayaa la yidhi markaan qadar ku eegaba ku eegaba markaan qadar ku eegaba ku eegaba qarashaan xasuustaa warragoo war mahaysina maanta taariikh cusub aa qorantay ma somalilan baa la aqoonsaday bilaantiya meherlaan la giibiyo haye oo shamsay ma raysul wasaari baa eega la ansixiyey war bishaarow taasi taariikh cusub maahane magacaabistiisu inay barankii noqoto miyaad ka baqaysay aryaa bishaar waddan xaad ula yaabaysin waahe muggi uga horraysay war markii ugu horraysay in raysul wasaare lagaa dhigo in toddoba daqiiq laga qaadana waa leedahay aaga walatiyamow afkaaga nuurkama kicin war warka ha iiga dheelinina waa markii ugu horraysayoo gabarow soomaaliya madaxweyne ka naqato haye haye haye goormaa dalkii lala wareego horta shamsoy muhurda mise waa soo jeedaa aaga oo bilis xawaley baa madaxweynaha miyadeegada noo keentay war hawaalanina fawsiyo xaaji aadan hal cod bay heshay madaxweynena laguma noqdee war taas horaan ogan inaan raggu dumarka waxba u oggolayne maanta sacdiye yaasiin xaaji samata masar ayada ayaa dalka madaxweyne ka ah xataa baarlamaanka iyadaa madax ka ah aaga wareedogooyin raysul wasaariyoo la ansixinin ama inantuu xukuumad nagu soo dhistaa war madaxweynaha waa la gartoo imaaraad u aadaye aaway gudoomiyihii baarlamaanku war gudoomiyaha duruuf jirta awgeedu dibadda u aadaa la yidhi war saxbiye aniga ogoo gabarsayir maahane waana ogeedansay firinbi wax ku yeeli jirtee amba intay xilka sii hayso gabdho badan dalacsida taliya xooggana gabaru magacaawda war maantoo kale xilka madaxweynaha fahad yaasiinaa sii hay lahaaye hadda maroobla saan uga hor istaagay oo hadda sacdiye yaasiin ma kursigii fahad yaasiin rabay bay ku fadhidaa aryaadaha idinkoon xabadaalin dumarka qaarkood rag badanay ka fiican yihiine sacdiyana qof la yaqaano rag badan meel saartay inay tahay waa og tihiin axaad isu wareeraysiin war kalemaanay horay waxaa loo yidhi jacayl for bontifive haddaan lagu qaybsanayn xisbina lagu soo dhisayn isteed goboleed miyay lamaana iscaashaqaa xidhiir ku samayn karaan yartaan u dabaaldegoon qof iyo cod ku doortay ay taageerada ha iska lumin muddadii laynoo qabtaiyo maandhaydkii qoysaskoo hortaa lagu kala tegiyo xeer hoosaadkana ha jebin ballamihii meerka iyo bajedka arooskanagu golaha shacabkuu hor yaal ogow xildhibaanaduna kor bay naga eegayaan wakhtigu waa gebangebee waxaad ballan qaaday shalay adoon fulin yuu dhammaan run baan kugu soo xusheeye axdigii meel ha uga dhicin war hankoolow bilaashaad u xiiqaysaahe niman gabar hiil u naqan wallon gogol loo dhigay war wallaweyne inanta hadday dalka inqilaab ku qabsatay ma sacabka u tuntaan annagana ictiraaf hana siisee gaboosow minaad ictiraaf rabto eebbaagoo sacabkina adoo waajib kugu naqday war nimayow war ma haysaane khilaafkii madaxda puntland cirkuu isku shareeray siciidan iyo baarlamaanka gurigiisa ku casuumayna wuxuu ka codsaday axmed karaash inay karkaarka weydaariyaan hortaniyow baarlamaanka puntland idoleygadalankasuubiyay uu hibil nooridinayleeray aryamadeeyo waxaad isu wareeri haysaa ma qof ida kuu qalayaa ku xumeeyey sad culumaye sooryo hilba idaaliya hadal sokeeye waa la qaboojiyaha la yidhi seediga wanba loo qala wablahadhiyaaye soo lama odhanin war madaxweyne siciidani madaxweynaha soomaaliya intuu u tartamayey ayaa qarash la geliyey oo la xaalufiyeeyey waa maxay lacagta haddana la weydiinayo war waa khaldan tahayo imaaraad ma xaalufaniyo war langurbaantumi ilaagdalabyalerey karaashinoliridatifadawmadawiilaaga yafta ulinos dhiibu fardho dufunlee walduugayaana war hadda karaash ma waxaa la rabaa inta tareenka laga reebo doontii nabad iyo nolol ee degtay inuu dabada qabsado markay doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin weysla darsaane warwar ma haysaane madaxweyne ku-xigeenka puntland karaash taageerayaalow ku leeyaha baarlamaanka qaar badanaana ka soo hor jeeda in tareenka laga reebo war anigu waa yaabay tareenkan qoorqoor iyo lafta garaanba saaran yihiin maxaa axmed karaash looga reebaya umar finish oo tareenka baaldareereo gacanta eheetiya unu wal sheegay war haddau dani wax kala tuurayo xisaabta ma ugu dhiftay aryaadhaha samidey cabdullana wuxuu yidhi ow idhaaro amba dheftiken nin la dhahay dhib waa u yaal idhaaro amba dheftiken nin la dhahay dhib waa u yaal abdulo weli kala dheegi jiray ninkii u dhuunta dheef shirkaa dhabarka toogashi u dhowa waran wiilla gubgudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu yidhi muqdisho waa inay xaqeeda hesho labada gole ee baarlamaankuna ay xil iska saaraan oo maqaamkeedii si deg deg ah loo sameeyo war xildhibaan xasan cabdinuur anaa diiday ma yidhi war gudoomiye cabdi xaashi wadahadallada soomaaliya iyo somalilan muxuu ka yidhi war gaboosow somalilan war kama hayside musharaxa xisbiga waddani waa kii boolisku ku eedeeyeen ciidama beeleed inay gurigiisa joogaan kadibna arrintaas waxaa ka odeeyeeyo cali waran cadde iyo cabdikariin axmed mooge war gudoomiye cabdi xaashi sharu kuyuurana ka ogaynay haalda dadagartamay ku eri waran cabdi libaaxyadiisa uma jooga ciddii joog laga waaye moo ku diro maandhow warkaani waa kaa wen yahayo muuse biqi iyo ere waxaa lagu dhexdhexaadiyey dowladdu inay madaxda mucaaradka amnigooda sugto ayagana aan guryahooda lagu arkin maleeshiya beelee dambe aaga warwar ma haysaaan aalsanyad axmed madoob oo dhooblay tegi rabay ayaa qalalaasan lagu kiciyey baa la yidhi sidee wax u jiraa firimbilig weeriyey war nabad iyo noolaha jubbaland eersa jirtaye hadda ma joogtay xaggaa odaga laga helay ayaxtag eelna reeb lama dhihinoohe war nimayaho war ma haysiine ciidan iyo gaadiid nabadsugidu leedahay oo xildhibaan kulana haysta xarunta looga yeeraa la yidhi marka talow magadow ku maqan yahay war amuu istambuul aaday war musalsalka kulana weli ma bilaawana war raiisul wasaare xamse kulamo isdabajooghoo magaalada muqdisho ka wadaa talow magacayga ma loo gudbiyey wasiir baan rabaye war adiga ma ku qaabili diiday ugu yaraan sawir bala soo geli weyse dhowr jeer baan ku sir war kalemaanay waxaa la yidhi haddaysan amar maqlayn kollay askaru noqotay mooryaane minashiibiyada waalatee maarug soconaysa musiqaa degmiyalaan ilaa suuqda lala meeray xarun gelinka hore maalintii lagu muraad gaaro duurkina hadday muushaheed laga miraafaayo oon galab markay hadday noqoto aan laba ka muuqaynin oon xataa mukuulaalihi iyo ari ka maagaynin murugaa ka dhalato shacbigu waa muraaljabaye mushkiladaan tilmaamana dadkaa ii markhaati yahe maskaxdiiyo siday ii sawir aragtimaankaygu magac dowlo ceebow haddaan madaxu taa mayrin
saaxiibada kalamaan waa mahadsan yihiin guud ahaan intaas baan jecle saakina kusoo gebagabaya barnaamijka falaqaynta wararka subaxad kala socota radio cadaada siddeetan iyo siddeed dhibc shan magaratis cidda barnaamijkana dib kala soo qabsata ciddan ka bagan isagoo maqali qoraal isugu jira waxay mar kale ka daalaca karaan website-keena oo ciwaankiisu yahay w w radio cadaada dot com intaa barnaamijka mid ka qurux badan ku kulmi doona waa cabdifitaax oo idinkaga tegaya heesta guud ahaan intuu barnaamijka u aheyd nabaday ayo sunta ku walaaqo adiga uu ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno signaale hayno kala sokeeya ayayno signaale hayno kala sokeeya saaxiibadaadu waa gargacan ku siiyo samakuu falaayiyo dharkaasu daariyo kudhiga sinsaaro seedaha ku gooye saaxiibadaadu waa gargacan ku siiyo samakuu falaayiyo dharkaasu daariyo kudhiga sinsaaro seedaha ku gooye kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeya ayayno sinnaanine hayno kala sokeeya saaxiibadaadu waa dar kula sabnaado isa seegi weynaaniyo darkala ku sugayo see kuu amaysto surka kaaga jaraye saaxiibadaadu waa dar kula safnaado isa seegi weynaaniyo darkala ku sugayo see kuu amaysto surka kaaga jaraye kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeya ayayno sinnaanine hayno kala sokeeya ayayno sinnaanine hayno kala sokeeya Ay-